kulan uu qabtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta jubbaland ayaa wuxuu ka hadlay waxyaabaha u qabsoomay wasaaradda isagoona ka warbixiyey tobabar dhowaan ay siiyeen qaar ka mid a injineerada ka shaqeeya wasaaradda wuxuuna qorshe u ahaa sidii loo yareen lahaa isqabqabsiga dhulka ee ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta jubbaland cabaas cabdulaahi mayow oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha u qabsoomay wasaaradda kii ilaa gii waxaa socday dhowr shirar oo ay u qabatay wasaaraddu iyo siminaaro ayadoo markaa injineerada wasaaraddu aqoon kororsi ay u samaynayeen si aqoontooda kor loogu qaado oo badqabka bulshada ay guryaha u dhisayaan ay u noqdaan guryo wax ku ool ah taasoo ah waxaan loo yaqaano standardka ama bildingi koodhka bildingi koodhkaas runtii shirar badan baa la qabtay siminaaro badan baa loo qabtay taasoo runtii aan is leenahay way ka faa'iidaysteen runtii arrintaa iyada ah way jirtaa laakiin wasaaraddu dadaal badan bay ka gashay si arrintaa wax looga qabto waxay samaysay xaafadaha magaalada kismaayo afarta xaafadood waxay ka soo xushay dad communitiga laga soo xulay oo gaaraya shan iyo toban ilaa labaatan ruux oo wasaaraddu u qabatay shir sidii arrimahaasi murunka dhulka ama land disbutigaas loo yareyn lahaa arrintaas mararka qaar waxaa ka soo qaybgelayay xer ilaalinta si markaa doodaasi loo ballaariyo xibno ka socdo degmada arrintaasi runtii faa'iido weyn baa laga gaaray waxyaabihii meesha ay ka kororsadeen marka ay kula noqdeen xaafidihii ama magaaladii ay kula noqdeen wax badan baa iska beddelay murankii oo waxaan dhihi karnaa boqolkiiba konton hoos buu u dhacay waxaa kale oo runtii faa'iido weyn oo ay keeneen waxaad arkaysay waddooyinka agtooda dad baa iska dhista ama geliya biro ama dhagxaan dhiga ilaa heer ay gaarsiiyaan inaan muxuu ahaa gaadiidkii xaafadahaas geli karin runtii arrintaasna tallaabooyin fiican bay ka qaadeen qaybo ka mid ah oo ayaga aan ilaa ay hadda waxayba la shaqeeyaanba waddooyinka hadda la dhisaayo si wixii caqabadaho yimaado ay u xalliyaan